bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada okiisan ka dheega doontaan waliba ku mid ahaa ha dareerti ha jiidanti xildin alazaderi cabdicasiis xasan maxamed labtagareen afartan sanataa dareerta koonfurors usii hogaamiye doona may koogta taariikh nololeedka madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkiiyo siinka hay dhegaystayaal saas oo kale barnaamijka walyaabo isinka dheegi doontaan weliba iyo ku mid nagada doonane cabdicasiis ma isbeddelan sheena doona bulshada reer koonfur galbeed ee soomaaliya tartamo kumida tartamayaalkiin tartama ay koonfur galbeed ee shanta xubnood iyo hayange idin sorsorna ka magacaaba iyo sheegi in ata toorigadihii tartama dhinaga guulan rahas gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedana gebiyahaan yaa ku hor jeesadii warqad xilkugaadisa usalaan gudbi inta badan saaxiibyaal barnaamijka oo ku weliba uuna ka fiiriyi doonee tartankii doorashee madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya mar kale kulanto faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tumiyaanay sagaalka bilo tumi lamaad lamada kun tumiyaanay siyeed kantaas waliba ayo haayna qodobadii barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo baydhabo geeg waliba iyada ku dhida iyo doorashada madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo lamagacaawi madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya muxdiin xasan maxamed xusni iyo warbixin taasiiti lhariir nihay
doorasho marar badan wakhtigeeda inay ku dhacdo dib u dhac ku iman jiray ayaa maanta ka qabsoontay magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah koonfur galbeed shan musharax ayaa ku tartamaysay doorashada madaxweynaha afarta sane ee soo socota kuwa oo xildhibaanada koonfur galbeed ay bilaabeen inay u kala codeeyaan shan musharax laakiin wakhti badan ma qaadan codaynta iyo tirinta codadka waxay ahayd doorasho madaxweyne oo wareega koowaad lagu kala baxay waxaana madaxweynaha koonfur galbeed inuu noqdo xildhibaanada ay u doorteen cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la yimid codod gaaraya boqol iyo kow cod halka musharaxa kale ee labaad ku soo xigeen uu ahaa aadan soransoor oo laba iyo labaatan cod la yimid gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta xubnaha xildhibaanada ay sameeyeen
ibraahim macalinuur shan cod u helay xuseen cusmaan xuseen laba cod u helay sayid axmed sheekh saahir afar cod u helay waxaa xumaaday saddex iyo toban cod cabdicasiis xasan maxamed laftigareen boqol iyo kow cod ayuu helay sidaas waxaa ku guuleystay cabdicasiis xasan laftigareen waa madaxweynaha labaad ee koonfur galbeed
doorashada waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed wakhtiga doorashada ay socotay cabdiqaadir shariif sheekhuna wasiirka arrimaha gudaha heer federaal wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano dowladda ka socday wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa goobta ka sheegay in si buuxda xukuumadda soomaaliya ay u taageersan tahay doorashada madaxweyne ee baydhabo ka dhacday ee lagu doortay cabdicasiis xasan laftagareen
dhammaan guddiga xubnaha iyo guddoonka guddiga doorashada koonfur galbeed dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka iyo ka koonfur galbeed dhammaan wasiirada federaalka iyo koonfur galbeed dhaqanka iyo culimada ururada bulshada saxaafadda ciidanka nabadgelyada noo sugaya iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo kasoo qayb galay doorashada koonfur galbeed calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal sidaan kulligay ujuuga waa haydeen maanta halkaa waxaa ka dhacay doorashadii labaad madaxweynaha labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo sidaad arkayseen si cadaalad iyo daahfurnaana loogu doortay cabdilcasiis xasan maxamed madaxweynaha cusub oo la doortay iyo dhammaan intu ku jirta howlka oo ka mid yahay islaam madaxweynaha koonfur galbeed qaarana gudoomiyaha baarlamaanka walaalayaal waxaan rabaa anoo qawankii ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka ka wakiila madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya anoo gudanaya waajibaadka aan u leenahay wasaarad ahaan ama aan u leeyahay wasiir- wasiir ahaan waxaan rabaa inaan halkaan ka caddeeyo inay dhacday doorasho xaqa oo daahfuran oo rankii koowaad uu ku guulaystay sidaa wada arkaynay mudane madaxweynaha cusub baa la doortay cabdilcasiis xasan maxamed waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaraddu inay ansixisay aqbashay magaca dowladda federaalka doorashadaas iyo natiijadeedaba madaxweyne hamaryo waxaan u hamareynayaa dhammaan murashaxiinta kula tartamay dadaalka dadkoodu ay u sameeyeen inay mas-uuliyaddaas u qaadaan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan rabaa waan soo gaabin doonaa inaan la dardaarmo madaxweynaha madaxweyne howl badana ku taalla ilaahay waxaan ka rajeynaynaa waxyaabaha ka jir jira ee koonfur galbeed oo maamul ku saabsan oo nabadgelyo ku saabsan oo suqajuuri ku saabsan oo waxdaba adeegyo iyo dhaqaalo ku saabsan ilaahay waxaan ka rajeynayaa madaxweyne ilaahay ku guuleeyo adoo hogaanka u haya koonfur galbeed in laga gudbo waxyaabaha jirjira oo dhan si koonfur galbeed ay u wada wajahdo howlaha ku yaala ayna uga shaqayn lahayd iyadoo dhagaysan inay horumar dhaqaale iyo mid nabadgelyo iyo mid adeegyo magaalo waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dadweynaha reer koonfur galbeed walaalayaal koonfur galbeed waa dagaalkiini waa dalkiini waxaan idinka codsanaynaa dowladda federaalka ahaan iyo magaca haddaan ku qaato dowlad goboleedka koonfur galbeedba waxyaabaha jirjira oo xasaasiyaadka ku caawiya madaxweynuhu u xaliyo hogaankiisa iyo dadaalkiina isu geeya si looga baxo nabadgelyo xumo iyo qalbi xumo wax u keena shacbiga koonfur galbeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan qaybaha bulshada koonfur galbeed iyo xildhibaanada iyo wasiirada uga yimid ilaa iyo beeldeer iyo xamad kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gashay munaasabadan waxaan rabaa inaan idhaahdo madaxweyne waxay ila tahay wax walba oo la yidhaahdaa ma dhiman mas-uuliyaddana waad qaadatay ilaahay kula garab gala federaal ahaan wuxuu ku hadlaaya magaca madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labadaba sida aan ugu dadaalayno ama ay waajib noogu tahay inaan ugu dadaalno maamulada ka jira dowladgoboleedyada oo dhan aan kaa ballan qaadayna inaan kula shaqayno howlaha iyo mas-uuliyadaha ku yaala allaana midinkaada baan ka qaadanaa qaadana ugubeyntu waxaan rabaa inaan u mahadceliyo jiifka wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminayay state madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed maanta yeelatay cabdicasiis laftagareen xukuumado kala duwana ee dalka soo maray ayuu xilal kala duwan ka soo qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka samre ibraahim cali ayaa dareenkeeda oo ka warantay maadaama dadkii wasiirada ee goobta joogay ka mid ahayd waxaan u malaynayaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee cusub تأسيس نفسه كران ومات مؤسسة مليستي ونغضب مدعويني لبعض ويشو معهم كوكو كالباب عن مايك هاي عن باليو مدعويني إلهي مدعو هاي كل كربتلا تلك أولس ومانتا أسيس مليستي إن شاء الله أنا كان أبوان كدرب تعجبنا هاي وحانا كوضا شقين دونا تدي أي دولة فدرالك إيو ماموفا أي كل شقين هايين anigoo ka mid ahaa gursi ka socdo dowladda federaalka maanta waxaan goobjoog u ahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay oo muxuu ahay musharaxiintii oo runtii musharaxii labaad oo codkii labaad keenay mudane aadan tarasoor oo si fiican ugu dhawaaqay inuu qanacsan yahay oo doorashadan si xor iyo xalaala ay u dhacday meeshan lagu cadeeyo gurfadihiisina ka mid aheyd madaxweynahana asaga ku wareejiyey mikrofonka runtii waxa la filanayay iyo waxa maanta ka soo baxay habeenii maalinay kala ahayd muxuu ahay dad baa jiray oo rabay kuubad iyo rabshado iyo muxuu ahay wax qaldanaa laysu tirtirayay oo aan macquul noqon karin laakiin waxaa meesha ka cad weli in dowladnimadii ay jirto ay nooshahay dowladanu ay muxuu ahay awoodeedii iyo xoogeedii iyo xiriirkeedu weli u fiican yahay oo rajada muxuuahay shacabka iyo dowladnimadanu ay nooshahay aan maanta xaqiijinaynaanu ogaanayn goobjoogna u ahayn waxaan ugu baaqayaa shacabka reer koonfur galbeed in ay nabadda ka shaqeeyaan iyo horumarka madaxweynaha cusub madaxweyne cabdicasiis labda gareen waa madaxweyne mas-uul ah xilal badanna soo qabtay halgamo ah oo reer koonfur galbeed ah kaniyo aaraaree wasiiro soo noqday dowladdan hadda jirta nabad iyo nolol wuu ka soo ahaa wasiir iyo wasiir dowlo waa qof u tartamay kursiga guddoomiyaha baarlamanka wuxuu noqday qofkii labaad oo markii dambena uu u tanaasulay guddoomiyaheeni hadda joogo maxamed sheekh cabdiraxmaan marka waxaan leeyahay reer baydhabo kaas ahaan reer koonfur galbeed madaxweynihiinii oo aftahanka ah oo xooga furan oo qalbiga fiican oo mas-uulka ah oo shaqeeya waxaan leeyahay la shaqaysta oo dowladdana xiriir wanaagsan iyo saaxiibtirmo fiican kala dhexaysa wixii horumar ah oo garab istaag ah waa arkaysaa maamulkiinii inuu dib u dhac haysto inuu caqabadaysan yahay inay jidadkiinii ka xiran yihiin in shabaab afarta meelood ay idan taagan tahay waxaad garab ugu baahantihiin maanta dowladda federaalka ninkii dowladda federaalka idin keeni lahaa xiriirkeeda idin wanaajin lahaayoo maanta horumarkeeni ka shaqayn lahaa waa calfadeed waxaan leeyahay ha la garab istaago madaxweyneha ha lala shaqeeyo hana la isku soo baxaan leeyahay hambalya madaxweyne mar labaad mar saddexaad waanu ku garab taagannaha insha allah waxa uu xildhibaanada la wadaagay dareenkiisa iyo shacabka koonfur galbeed markii lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagaraan
waxaan marka ugu horreyso u mahadcelinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee doortay aada iyo aada u mahadsantihiin iyo intaana dooraninba waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka oo shaqo nadiifa oo cadaalada iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan inta joogna aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomkii shaqadan qabtay u dhawaaqeegay doorashada ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulliyiddii aan tartannay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahadcelinayaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay walaalkii aadan sarasoor oo ahaa ninkii labaada mudanayaal iyo marwoyin mudanayaal iyo marwoyin kusumaha madaxweynaha mudanayaal iyo marwoyin xildhibaanada sharafta leh aada iyo aada u mahadsantihiin shaqadii la idiin idmaday oo dastuurig ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal aha u gudateen waan kaga mahadcelinayaa maanta waxaa ilaahay mahadkiisa ah oo ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibkii aan lahayn aagurateen madaxweyne daacad ah oo dalkan dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay sirkiisa ku ku kala istaagi doono wada shaqayn si koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa aan sheegnay ku jirtay looga baxo waxaan kaloo sheegayaa nin kasta oo reer koonfur galbeeda waa guulaystay nin laga guulaystay male annaga dhan baa guulaysanay soomaalida dhan baa guulaysatay koonfur galbeeda dhan baa guulaysatay musafiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysanay ilaahay guulha noogu dhameeyo inta harkayna allaha noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraaro noqoto allaha ka dhigo aada iyo aada u mahadsantihiin maanta munaasabadda ah ma aha munaasabad laga khudbaynaayo oo khudba laga jeedinaayo waxay tahay maanta waa maalin farxadeed waa maalin khayraysan waa maalin barakaysan ilaahay noo barakeeyo waa isu mahad celinaynaa maanta maalintii isu mahad celinaayo waaye kulligiina waa mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha mar labaad iyo mar saddexaad ma iloobi doono xildhibaanada koonfur galbeed doorashadii ay doorateen waa ku mahadsantihiin shacabkii reer koonfur galbeed taageeradoodii intii musharaxa ahaa ayna taageerayeen ayna garab taagnaayeenna waa ku mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin walaalayaal wabilaahi towfiiq
gabagabadii abdicasiis laftagareen madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed waxaa lagu dhaariyey isla goobtii lagu doortay wuxuu noqday madaxweynihii labaad ee maamulka koonfur galbeed ay yeelato iyadoo kii ka horreeyeyna uu ahaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee xilka ka degay shariif xasan sheekh aadan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaalka guda jarne ee qodobka kale ee sii higa ee barnaamijka weliba howsaninagada doone aadan sanasor weliba geeka kumada hayay ee dadka tartamay waana nagadi qofka lamaad ee tartankaasaytii labaatii lama edya heli weliba uusan wadaagay ee dareenka kiishay guud ahaanba bulshadii meelasaytii ka sugnaaytay soona nagadi qofka imka horeeye hambaliye andar madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaray الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحونا خصوص يكون كل الصومالية مولانا عبد العزيز محمد الفكران اسمي هوري مدحوينها أهل الدنيا بارلمانكا مولانا الشريف سيكون ميت wasiirka arrimaha gudaha wasiirada kale ee federaalka mushaahiintii kale ee saaxiibaday ahaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha walisinka salamay salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasanaa gudib wali hambaliyay madowro walaalkay saaxiibkay mudane cabdaasiis xasan maxamed laftigaleen guuluus kudeeley midahooba tartama ama bani aadam tartama lala guulaysade dadkada mas guulaysadaayn sadaraadii eh wali ogola natiijada kukuliya ogola wali haytay doonasho xalaale oo ahayd runtii doonasho xalaale gabadha kuliyi sadaraadiya dadana asirna waana la sheegayaana waana hambalyayaana wali kale mahadinto kulagay xildhibaanadii sharaftilahay hadi dowradi iyo hadi cabdicasiis dowradiba intaan kumaanage iyo hadi gale saaxiibaday dowrade yoona maanage marka saadaraadiye haday badan gabalka maanka baahan wakti la rooga
sir taxis weliba uu sayi'a xukuumadda dadka falanqeeya arrimooyinka siyaasadda ee koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaas iyada teeganta saacado kahor qadka taleefanka iyo arrimo badan ee la xiriira doorashada u nool ku weydin
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم oreyntii maybalka salaamay dhammaan ummadda soomaaliyeed wiilkasiyo roogan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu bacdusalaan wali sibdaaran ka mahad celiyey ka mahadnaqay idaacadda warsan iyo mayarayste gaar ahaan walin ka mahadnaqay saaxiibkayga qaaliga bishar mayow barnaamijkan hadduu sadaabiyiyoy intaas kadib mudane bishaar mayow runtaa waa muhiim si-aal adan weydin waa walbeeliyaalu runtii shacabka reer koonfur galbeed xalay wali jiifadeena madaxweyne laamya jiifadeen alxamdulilah uu kan wali jiifadaayan madaxweyne siyo madaxweyne haysadaana jiifadaayan runtii ilaahigii yaa kuma hadsan oo lamadu isbedelo sesheeli allahasa kama hadsan mahadnaqaas kadib runtii lafti garan waldooradii shaqo weyn iyo horyaalla shaqadaas nin horyaallana walin baahantaa garab istaagitaan taageero yaan baahanta intana la shaqeeya wadankiina runtii gurweyn yaan hooyi tiyaaro kora maadaama madaxweyne cusub madaxweynihii labaad iyo weelatii maamulka koonfur galbeed shariif xasan iyo maylera madaxweynuhu hadiikaa shaqo guguulaysadii lafti dareen waa lama madaxweyniya wadanka saan markii waluna eedul rajeeyaane inta mayleeraa isbedelka horumarka isku duwanaanta isku xerka intus walbadunku qobada sidoo kale lafti dareen wali akireeday hela shacabkii eed iyo dhan kala qaybsameen mayleeraay shacabkii eed iyo dhan kala qaybsadeen markaan shaqo badana horyaal oo kamid eta inta oo marka hore shacabka dib heshiisimu sameeya shacabkii walaaleeya mayleeraay dhalinyaro fara badan eedee dhambahasan iyo magaaladii roogta oo baagamoondee dhalinyaradaasna naftiyo baagamoonto shaqalaano sidii mayleeraay shaqabuurlanka sameeyey fadi shaqooyin oo kow in laba iyo saddex dhalinyaro korniya horta madaxweyne cusub horyaalan ballamaan wali eedan kama hadnaqay sida quruxda badan ee wanaagsan ee dowladda federaalka awaamirtii lanednadii shuruucdii lanednadii mayleeraa intiya ku baxaasa iyo muuqadaasa waayo dawladda naftiya wali xil isku saartay midaynta iyo mayleeraa ka warqabka isbedelada ku dhiyaayan deegaanada koonfur galbeed runtii arrintaasna eediidan kama hadnaqe madaxweynaha cusubna la weeladani wali lahaa markaan bishaar mayo walmeeriyaanu eedyada muhiimgata markaan runtii eedyada ka mahadnaqaana shacabkeena intiyo weeladan madaxweyne intiyo weeladan runtii arrintaasi waa guul oo runtii la kafaano karo waayo ummadadada fiirida shaksiya xukume shaksiya madaxweyneha nagad ummadan iyo madaxweyne mawada nagadaayaan runtii xalay oo kan eedyad farqo weyn aan dhexeeya waan eedyadaan dhawaayan inta shacab ahaan mayleeraay ka reer koonfur ahaan galbeed ahaan eediidaan dhawaayan hambalyo guur yalena madaxweyne hadawaaw yalena howlweyn iyo ka horyaala ummada si wanaag cadaalad finaan jeceel kalsooni ka jarta ummada kala shaqeeya lena onoona walidyaana lena intoona kala shaqayna mayleeray wanaag iyo iyo mayleer isku tuubanaan iyo kal ilaa intona kala shaqayna iyo mana balan qaadana ka shacab ahaan gorodi shacabka lama qeybadeen jal qaybsiyin sadar muuqda su-aalo ku dhanta la figareen qofka markii salam fiiri ee laa ku horjeediya ee shacabkana inta badan niyada tiidiyo qaar kumada boqolkiiba toddobaatiyona shan aan raasisanaani hayti dadkaasay xilligan habse-e laftigareen lonku baahanye inuusan la dhagama dadkaas tilaabadan korayta kaado kormayata
waa sax weeye walmeeliyaalu mayleeraay horta guulo markada fiirida min allahi wal ilaahi shay ku kooyo wal binaadam biyowmee walaan waa nasiibu markaan iyo guuli nasiib hayti oo wal ilaahay biyow eta horta intaas inta niidi la geli lakaxe saartum eedeed muhiimagata waayo dad islaameenna walaan qadar yahayn qadartaasna ilaahay iyo wadada taasadar meelaana ku guduba shacabka saada sheegtay kala qaybsanaan kala fogaansho weyn yaan dhexayta inkastoo dadka qaar fikrada oo aaminsanyiin oo ah lafta galeen qof la wadada iyo yoolayin laakiin anagu yimadan waleeta ama may leeraay hadba qofkii madaxweyne wadanka ka nagada me inshaalla intuunan ducayn ona la garab galna taasna hadaayo kajawa haddana ka nage lafta gareen walina ku faday mudnaanta koowaad talaabada koowaad usaqaadow kamihiinsan walwa shacabka kalsoonida iyo kala fogaatii kalsoonida ee fuloontideetan kala dheeratii kala fogaadeen kalsooni daraha dhexgalli sidii samay leeraay kalsooninka deere fadii hasku dhawaayo fadii walaalayo fadii yaa horta talaabada koowaad dheerta walaayo dhalinyare oo baagamoondeena sidii samay leeraay shaqa abuuranka sameeyey fadii horta talaabada kore kaafanagadaasa talamaad ka shaksi ahaan aan walaad aaminsanaa lafta gareen intuu soo korido isbedel diniga horumarka isku duubanaanta iyo may leedahay walbada inta la kori doono ka shaqsahaantigeedkeedan aaminsana wadankeena may leedahay mashaariic iyo may leedahay barnaamijyo badan lagu fuliyo doono isbedel iyo ka qanca doonaan mujtamacii si isuuna yeelasay fursadan kubadda qulubtii bulshadu kala qaybsantay qulubtida sidun gacan uga fadina fursad yaa miilan nagadaasa may leeraay walaageyne maadaama afar sane afar sane kadibna may leeraay doorasho la galow runtii walin leena lafta gareenow isbedel weyn iyo koonfadaana koo rajeeyana waana koo filan doonnaa isbedelkaasna reer koonfur galbeed kuwada qanacaan iyoona may leeraay kalsoonidiiona dibhanka nagadaas yalena walbadana kuqobada doona
shacabka markiyada ka dhabaajidi armoogaase walku gobolka koryeerti khilaafka dowladda dhexe iyonay heerka maamul goboleedyada qaar dowladda dhexe iyo ku horjeedan arrintiyeedeenna mayluga kuwaalada kor lafta gareen
sax weeye horta waa khilaaf markii la fiiriyey horta khilaaf may leeraaye waa makaalow may leeraaye maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaal farqada xiriir weynaan dhexeeya may leera isfaham weyn yaan dhexeeya man erkor khilaaf walaagama jiraan taastaasu ee talama hadda waan wali kaalay maamulka koonfur galbeed fursad wiima haddaan badii jaanis badan haddaan bahi oo ah inta may leeraay dowladii oo may leeraay xiriir dow iyo laweeladaayaan wal alla walaagii xuquuq ee maamulka koonfur galbeed ee kusaka lahay dowladda federaalkana tanfudu dhaadata wal alla walaagii mashaariic deeq waxbarasho may leeraay tababar ciidan iyo may leeraay diniga waxbarashada iyo horumar dhinacyo kastaba le oo may leeraay dowladda federaalka lagu heli jiray meesha caalamka lagu heli jiray hadda kolku wale kalaalase maamulka koonfur galbeed inkiiyo helaayan waayo waagii shariif xasan ee sheekh axmed ee madaxweynihii hore runtii ma aragi jirna ama ma dhiga jirna ciidamo oo oo dibadilan qaadan lahaa tababaro oo may leeraay dhalinyaro oo walbarasheel dibadalanka tiro oo deegaanada koonfur galbeed ay ku jeedaan weligeen ma aragna laakiin insha allah walaagaas oo dhan isbedelkaas isbedel gudoon insha allah fursadii hadda deegan yalena arrintaasna insha allah xiriirka dow dowladda cusub ee maamulka koonfur galbeed madaxda xasanka sarsaraysa oo xilkada ku guulaysatay fursad badan yaa hortiyo taalla fursadaas iyoon ku faa'idaysada koraan dowladda federaalka isla markaasna iyo xadijiidadaayaan ee ka hanadaayaan dhammaan bulshaweynka ka dhaqan reer koonfur galbeed galana qaybahooda kala duwan markii la fiiri cabdicasiis xasan laftigaran madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya ee siyaasadiis habdhaqanka kiishay may hakiin kubee shaksiyadatiidis laftigareen haddii la keera may hakiin kubee
runtii horta waa horta magac horta waa magacu may leeraay horta waa magaca basadan baxsata iyo kiiranta siyaasadda madaxweynahan cusub ee koonfur galbeed siyaasadiis hal in lamaataana kutataabada runtii nin hadda siyaasadda ku cusub me nin may leeraay xilal badan kala duwan wasiiro wasiir ku-xigeeno iyo xilal jagooyin kala duwan usakuqobadii dowladihii ku-meel gaarka ahaay iyo may leeraay dowladii xasan sheekh maxamuud iyo dowladdan hadda farmaajo ilaa iyo isugeeka marxalada misrooga oo ah isuku guulaysidii madaxtinimadow may leeraay madaxweynaha koonfur galbeed ku guulaysidii xilal badan yaa iyo may leeraay jagooyin fara badanaha qobadii markaas markaad fiiriyo inay meelo walaalay ku baxaase lafta garan intuusayid shaksa may leedahay siyaasiye may leedahay xuq cadaan intuusayi walbadana usoo qobdo kora un is ero korna walbadana bedelo kor un is ero korna maadaama waktiyo fara badan iyo xukuumado kala duwan isu hadlashaqay miilasna aragga qort walbada ha ku baxee lama markuuna fiirina ee magac horta markuuna fiirin iyo shaksi markuuna fiirin kala duwan yihiin una muhiimadeena wali esaar sidii qofkiis war ku qabada fadi isbedel inta noqooyo umadkiis intiis hormariya mas-uuliyadeena horta taasu ee runtii baydhawaastatagtiskoo dhexa galay ee cabdicasiis xasan maxamed lafti garaan ee madaxweynaha cusub markii intaasiji oo guudlaakood may eto walyaabooyinka bulshada koonfur galbeed gaar ahaan bulshada reer baydhabo ahaan markii lan fiiri iyo ha kuka hor jeedan lafti garaan
runtiian waa ama shaqahantayda markaana ka hadala maadaama naftay shacabkiiyo kumid ahaa reer koonfur galbeeda kumid ahaa magaalada faydhawiya ku dhex sugana iyo magaalada faydhawiya rooga shacabkiina ana leeyaha ku qaadee runtii ma horta qofka shaks ahaan markuuse xil hanteegow ama xil isweydiiyow dareemo korta mucaarad fara badana weeladee caqabadoy fara badana qofkaha wajahaasa caqabadoodaasna mal ero kora shaksiyan qofka may leeray shaks ahaan iyo lamyacdiyo mal ero kora may leeray ka shaks ahaantayda runtii markaas walan eedeed handhawaayay isbedelku wal eed handhawaayay inta may leeray magaaladii nin horumarta shacabkii nin hormaraan ciidanta lenin hormari iyo kaabayaashii dhaqaaleenta lenin hormari bulshadii oo may leedahay had iyo jeer may leedahay abaaroobi hakana nagadeen oo oo naafeeyeen oo may leedahay dabashooba hadda ee xerooyinkaas ku buuxan oo baydhabo jilisha hadda weelatii saddex boqol toddobaatan iyo afar kaam kaamkiina laka sheego ka yaraan afar saddex boqol kuusaka jarta leerkor hadda lakudha wala dareemo kordhiyee wali kun habaha kor ee qoys oo maanta magaaladan kula go-an dareemo korta runtii una tashacab ahaan markaas wali diyaarinana xasilooni deganaansho siyaasadeed iyo diyaarinana santaana taasu may leeray horumar yaan baahana isku duwanaayaan baahana waayo ummada markaada fiirida dhaqaalo ma deeqo laakiin nabad isku duwanaan iyo ummadi deeqo korta ummadini lagu horumariyi karo markaas alxaasil awali lahaa lafti gareen ah madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed oo isla jeeka ku guulaysadii duhradii iyo ku dhawaad adiga waa galbihii oo kala dhawayti runtii walilana arrintaasay waa guul inanlahi kukoyti gaar ahaan guuliyaan hangoyti reer koonfur galbeedalana rantii shaqsahaantayda walan eed iyo dhamcoseday ummadun oo runtii eed iyo dambaa ee may leeraa dhibaataysan gaar ahaan dadku masaakinka kala duwan ee xerooyinkun kala duwan ee magaalada baydhabo ee ku nool ee xaaladiyon ilaahay subxaana watacala oo keliyiisa sheekayo koro yaa horta may leera intu walku qobod eediyadan ka codsadaana markaana taasna rajay doon haddii ilaahay xukuumaddan isbedel ee inaga horumarkenkiyo lakoyd haddii ilaahay her xukuumadda laa hadhisa doona meege kagaadada korta markii saansaantaada fiireed lafta gareen hahaame
hadba may leeraaye marka dawladna dhisa horta waa ama maamul goboleed haatoy ama may leeraaye heer federaal haadoy horta dhismo dawladeed marka leera war fudud ama lakadegdega koro mee war anbaahan may leeraaye wadatashi anbaahan may leeraay dhaxgal badan anbaahan qiimeyo fara badan anbaahano runtii dhinacyo badan waa lagu fiiri ninka may leeraay xil lambiibo koro wasiir lambiibo koro ninka may leeraay lakuweelo koro ummadaas hogaamiyo koro ama masiirka ummado qof laka aamini koro runtii war laka degdego koro ama la ero koro maalimi qaadaas bilooyin qaada kort ma la ero koro runtii xiliga qaado kort ilaahay subxaana watacaala iyo ka cilmi leh laakiin marka shars ahaantayda hakooba madaxweyne kasta si jiiranta hadba siyaasadiisa meelihii diirsinta iyo may leeraay hadba galaanka ku sakelaya bulshada qaybaheeda kala duwan hadba may leeraay suusa may leerayn kafirfircooyinka farad ooyi bulshadiisa ka xiranta suuna rajeeya doonaan haddii ilaheera may leera wasiirada wasiire ku-xigeenada iyo dhammaan xubnaha kale ee may leeraay institutionka ee dawladda ee koonfur galbeed ku koobanta walan eeda rajeeya doone inta may leerahay wal badan ku bedeli doontaa dawladan cusub isu madaxweynihii lafti gareen
afarta sana taa dareerta koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafti garan iyo maamulo doona kaasayti madawiine ku nagada doona xukuumadda tiiris yala suga doona habkuusa handhasa doona madawiinaga cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdilcasiis hataba qof eenkew taarikhnolooleedka kiishay se may eto taasiye tato iyo bulshada inta badanba isweydiihaya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran yaa ka guulaysaday doorashada madawiinenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya ee geennimada waliba hoseeyaha kokamagid cabdicasiis xasan maxamed magaasha rasmigaleere lafti garan iyo ka magadheeriyey waliba huse ka dhaladay ee degmada luug ee gobolka geda sanadii kun sagaal boqol iyo todobaatankii waliba huse leeya ee xalxaas sad onog iyo dhali walbarashada dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waliba huse kaga haday isla degmada luug waliba huse luug ha ku haye macalin iskuul magaalada muqdisho iyo jaamacad kudhukada u ka kiishaysa barlaawi welina usahayo kowsa baraday culumo shalgadiisan sada culumta siyaasadda ee jaamacadda onenda ee ka yaala magaalada ee ka yaala dalkaasiti maraykanka shahaadooyin shalgadiisan ee ku saabsan maamulka maaraynta iyo nayreedan heliisiyo ku yahaysada xilal badan iyo dowladda xuquuqobaday ee kaasayta iyado ku haji sanadii lamadii kun iyo lamadii kun iyo toddobadii weliba usahaye maamule ku-xigeenka furdada xamar weliba xubin hakunagaday ee baarlamaanka siidaad iyonay kantumanaadba shanti sananka dambeyti waliba usanagaday wasiiro shargadiisan wasiirka tamarti iyonay biyo wasiir dowlahaga wasiir waliba usukunagaday wasaaradda ganacsiga wasiir dowlo kunagaday ee wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga wasiir dowlaha warfaafinta usoona dowladii kumeeldeerka haye sada dowladii sheekh shariif wasiirka xanaanada xoola wasiirka dekado iyona sidoo kaleet dowladii cabdulaahi yuusuf waliba usahay wasiirka dekado wasiirka shaqada iyona shaqaalo wasiirka maaliyadda iyo dhammaanba hanagada laamadii kun iyona siyeedkii waliba usa xukuumadii ra-iisul wasaarigii ee nuur cadde waliba usa ku nagaday wasiirka shaqada iyona arrimo bulshada sanadii lamadii kun iyona sagaalkii waliba usa xukuumadii cumar cabdirashiid ha ku nagaday wasiirka baaburti iyona arrimo badda isla xukuumadda cumar cabdirashiid waliba usa hanagaday ee sanadii lamadii kun iyona tobankii wasiirka xanaanada xoola xukuumadii ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waliba usa nagaday wasiirka boostada isdeersowka iyona warfaafinta xukuumadii cabdiweli sheekh axmed weliba usanagaday ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga xukuumadii ra-iisul wasaare xasan cali khayraat weliba usanagaday ee wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga meelasaasoo kaleet wasiirka usaantanka dambeyti usa baarlamaanku mid ay waanhay wasiirka tamartiyone kheyraadka biyo afarta sanad hadareerta haddii ilaah weliba usoo gaamiyi doona ee maamulka sukuwinya baay bakool iyone shabeellada hoose
Thank you. gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cusmaan nuur macalimu iyo ku galan seeray warqad xilkuqaadise walaal boqolkiiba boqol aad baa u maxsan tahay xaalada guud ee gobolka geda bay wanaagsan tahay aadogtayda todobada dheer ee gobolka geda ciidamada ayaa gacanta ku haya ammaankeedana wuu sugan yahay marka laga tago gudoomiye dhanka ammaanka gobolada dalka iyo deegaanada waxaa ka socda soomaaliya horumaro kala duwan dhanka mashaariicda iyo horumarka gobolka gedo waxaa lagu tilmaamaa gobolada ugu liita maxaa sabab u ah ayaad isleedahay arrintaas walaalaad baa umadsan tahay insha allah koley xog ku horeysaa horumarka waxaada dib uu fidiyey waa laska dareemi karaa sistamka darbianka ee jubbaland oo ureexa midooba ayaa maxaan ku dhahdaa bajedyadii iyo gobolkii wixii loogu talagalay aanan keenin bulshada wixii ay laheedna aanan soo gaarsiinin dib u dhaca waxaa keenay waa mashaariicda gobolka uu lahaa lama soo gaarsiinin deegaanada mas-uuliyiinta gobolka ahna dhowr jeer waan ka hadalnay waan hor fariisanay axmedoobe iyo maamuladiisa iyo maxaan ku dhahdaa iyo xisbiyada la shaqeeya dhammaantoodba haddii waxa dhan kala kulina maysan jirin saad ogtahayna gobolka dagcado fara badan ka jiro shacabkii aad u banaan dhahay sida baardheere buurbuura garbaari iyo degmooyinka inta badanba iyo ceelwaaq waxay shacabka ka kacdoomayaanna waxay ahayd bajedyadii iyo waxyaabihii loogu tartagalay gobolkoona soo gaarin annaga mas-uuliyiinta gobolka ahna waa garab istaagnay oo shacabkii habashadeedii unbaan aad u buuxinay insha allah waxaana dareemaya haddii la raalkan oo waqtigii jubbaland afka yar in oo mas-uuliyiin fiican oo maxaan ku dhahdaa ay dalku heli doono oo bajetkii gobolka u lahaa iyo
waa tahay gudoomiye maalmo ka hor magaalada galbaharre xarunta gobolka gadoshir ayaad ku qabateen adiga iyo maamulka gobolka iyo kan degmada qaarkiis iyo waxgaradka degmada garbaharre xarunta gobolka gado kulankaasi maxaa uga hadlayseen
bulshada ay aad u banbaxayeen ayaa looga hadlayay banbaxyadaasna waa isbedeldoon bulshada isbedel ay raadinaysa u ahaa mar haddii sistamka meesha u sareeyo oo waxaan ku dhahdaa bulshadu wax kusoo kordhin waa waxay go-aansatay in isbaro badan la keeno isbedeladaas oo ah dastuurka jubbaland in maxaan ku dhahdaa dib loogu noqdo oo uu noqdo mid loo damaashtiryahay bulshada qeybaheeda kala duwan ay wada leedahay iyo mas-uuliyiinta jubbaland oo dhan ay leedahay wadatay dastuurka jubbaland wuxuu ahaa dastuur qaas ah oo xalmadoobe uu sameeyey gabana uu maxaan ku dhahdaa saxiixay gabana waa u qabtay dowladda soomaaliya qabatay waad aragtay marka banaanbaxyadaas marka waxaa loogu soo horjeeday in la samaysto suur bulshada jubbaland oo dhan ay leedahay laguna samaysto xarunta gobolka gabe ee caasimada gardaari dastuurkaasna insha allahu tacaala masiirka jubbaland dadka kalaha oo dhan way soo socdaan waxayna imaanayaan xarunta hadda arkiisii istismaayo waa laga hadlay oo xildhibaanada ka hadlay marka anaga aan gobolka ka hadalna kadib muqdisho hadda waa aragtay xisbiye oo isbedel doon ah ayaa ka hadlay dhammaantoodna waxaa la rabaa in isugu keena jardaarey insha allah waxayna raadinayaan wax dhibaato ma raadinayaan isbedel doon waayo waxay raadinayaan dastuurka jubbaland in lagu dhiso xarunta gobolka gobolee gardaarey dibna loogu noqdo dastuur la wada leeyahayna la wada qaata bulshada reer jubbaland oo dhanna dastuur la leeyahay marka la helo doorashada ay noqoto madaxweyne in la ku-xigeenkana la dooran karo dastuurka sida ayuu maxaan ku dhahdaa in loo wadaysto madaxweynahana uu soo gala doorashada madaxweyne ku-xigeenkana uu doorashada soo gala calanka uu leeyahy mid la wadaysta insha allahu bulshada qeybaha waxay u bannaan baxaysa howlahaas ugu badan wayna u taagan tahay hadda
dastuurka jubbaland iyo maamulka jubbaland muddo ayuu jiray adigana gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaad ka ahayd baliishan xilligan waqtiga uu sii dhammaanayo maamulkaasi baliishan maxaa kusoo beegay ayaad is leedahay oo horey aada ugu soo jeedin weysay
walaal bulshada aada u qacdoontay bulshadana hadda waxay aada ugu qacdoontay waqtiga horeba way u dul qaadanaysa waxaa la gaarimaandhayska jubbaland hadda maxaan ku dhahdaa dhacaysa waqtiga doorashada ay dhaween waxaana ka dhiman waqti yar oo lix bilood toddoba bilood laisleeyahay waana waqtigii la dhisan lahaa wax laisla wada leeyahay waxaa kusoo beegay watan ayada ah wax kala xumaan oo hadda jira ma jiraan dastuurkaas marka la saxa oo la hagaajiyana waa wax laisla wada leeyahay waxaa la dooran doonaa madaxweyne cadaalada dad kastaba ha noqdo madaxweyne ku-xigeen iyo maxaan ku dhahdaa qeybaha kale oo maxaan ku dhahdaa shaqada iska lahaa gudoomiyaha gobolka isla garbaharre ayuu kugula sugan yahay shirkaasi kama qaybgelin ma la dhihi karaa khilaaf maamulka gobolka gadaata uu ka dhex jiraa
dadka ayaga maxaan ku dhahdaa mas-uuliyiin haddii alla ka dhiga cadaysta waxayla tahay gudoomiyaha inuu baqayo ama aada ugu xormeynayo axmed madoobe iyo maxaan ku dhahdaa iyo maxaan ku dhahdaa mas-uuliyiinta la shaqaysa innaga waa nala magacaabay maxaan ku dhahdaa hadduu hadlo wuxuu leeyahay maa xilka lagaa qaadaa innaga ilaaha xil laga qaadi kara ilaaha mas-uuliyadda noo dhiibay mas-uuliyadda nabadgeena noola dhiibaan isla'aam isla maaha waa mid shacabka in loogu shaqeeyo la rabo waxaan leenahay marka gudoomiyihii hadduu ka hadli waayo annaga waan ka hadalnay waan u taagannahay haddii ilaaha halkan uba inta bulshada ay ka helaysa waxay ku qaracda wixii ka helaysa inaan u taagto ilaaha halkan uba warar ayaa la isla dhex maraya uu sheegayo in warqad ka soo baxday mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland xilka lagaaga qaaday maxaa arrintaasi kala socota maxaase ka jira
walaal waqtigii jubbaland ay maxaan ku dhahdaa ay dhacaysaaba la gaaray oo lix bilood ah ka dhiman hore sheegay taas haddii xilka lagala qaada markii maxaan ku dhahdaa mashaqa lagala fadhiisiiya markii waxaweyan banaabaxyada aan intaanaan sameyna ka hore oo kay ahaan layd hadda banaabaxyadii bulshadii aan la shaqeyna annaga waxaan u magacaabanahay ama aan la shaqeynayna waa bulshada maaha ahmadoobe iyo hawisiid iyo dadka lamidka ah waxaan u shaqeynayna waa bulshada bulshadaana shaqada u haynaa ragga xilka laga qaadi lahaa rag hadda gobolka imaan kara maaha gobolka annaga gacanta ku hayno mas-uuliyiin usoo dhimanay usoo dhaawacmanay dalkan annagaa qabanay midoobe muusan qabanin muusoo dhaafin kismaayo muusan soo dhaafin haddana annagaa gacanta ku hayna xil laga qaadi kartana jirta waxaan u shaqaynayna waa bulshada ninka bulshada danteeda ka hadlana waa shaqa laga firiisiina iyo waxaas maxaan ku dhahdaa wax hadda aan u dul qaadanayna maaha ninka gobolka baana shaqa xil laga qaadi karo nu hogaansamayna haddii la raalli ka noqdo
taas macnaheeda ma gudoomiye waxaad leedahay kuma qanacsaniyo warqadaasi ka soo baxday maamulka jubbaland hade jubbaland maxay xil qaadi kartaa markay imaado maxaan ku dhahdaa jubbaland waa jubbaland annagaba jubbaland xildhibaanadii maxamuud siidi waxay xil qaadi karaan markay garbaarayna uga imaadaan oo xafiisyada inay fadhiistaan ay yidhaahdaan maxaan ku dhahdaa soo dhaweyna ay xil qaadi karaan laakiin in rag goboladiiba loo diiday oo baar dheer iyo buur baday garbaarayna inay imaan kartaan la yidhi hade maxay xil qaadi karaanba waa tahay adoo aada u mahadsan sidoo kaleeto waxaa jirtay degmada baardheer in khilaafku ka jiro sidaasoo kaleeto warqado uga soo baxay magaalada kismaayo khilaafkaasi uu dhaliyey magaalada garbaarey haatanna xilka warqad ka soo baxday jubbaland xilka lagaga qaadayo idinka ka gobol ahaan haddii aad tihiin siyaasiyiinta gobolka maxaa idiin diiday bal inaad ka tashataan ayaa gobolka walaalahi baa umahadsanta ayaha gobolka anagu waa ka tashanay waana u taagannahay bulshada waxay rabtaan la rabnaa annaga bulshadaan xukunaa geedama xukunno bulshada wax rabitaanteeda cidda ka hadasho la bedela hadday tahay cid anagana bedeli kartan jirkaan ayta bulshadaan u shaqaynaa ciddina bedeli leena waxaa la rabaa inay gargaarka timaada gargaarka annaga gacanta ku hayna annagaa qabanay aan sabab baan ka qabanay hamadoobi iyo hooyadii eedadii midna maysan qabanin garbaarkan hadda anagna hamadoobi imaan karo maxamuusiila imaan karo waana u diidnay hadday imaan karaan waqti hore imaan lahayeen insha allahu waxaana la dhisi doonaa sharciga waxaana laga sii doonaa maamul loo dhan yahay oo cadaalad ah jubbaland oo dhan ay isla leedahay waxaana lagu dhisi doonaa xarunta gobolka galbeed gargaarkiisa
adoo aad u mahadsan ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa maxaad ta ku baaqaysaa walaal waxaan xal u arkaa dhammaan warada kasoo baar dheera waxaa baar dheera labada mas-uuliyiin isagada oo magacaabay waa carqalad iyo dhibaato dadkan way ka weynaadeen boqol sano ka hore in la carqalateeyo ama la dhibaateeyo waxaan ku baaqayaa dhammaan dadka shacabka ee deebaardheera jooga inay isdejiyaan xilka qabiil malahan waxaa iskale qabsi loo garto oo iska afkaas iyo dadweynaha degan deegaanka ay u gartaan waxaan u baaqayaa marka in dhibaato iyo maxaan ku idhahdaa wax labada kun iyo eberka laga soo firiyo inaysan ka dhicin xilkana ilaaha bixiyo qofna bixiyo qofkii lahaana heli doono oo ilaahay iyo ay ugu gartaan oo alla unasiibaa heli doono insha allah waxaana ka doonaa waxaana bixin doona insha allah mas-uuliyiin cadaalad ah oo waxba soconaysa nimankaas maxtimaanbay kucayihii waktigii hadda ay wax magacaabi jireen hadda lama joogaan ay fidi jireen waxaan leeyahay marka dadweynaha ku nool deegaanka dhaar dheere dhammaantood ha isjiyeeno olomo iyo dhalinyaro iyo odayaal iyo mas-uuliin iyo ciidan ka dhexaysa danahooda iyo aayahoodana ha ka shaqeeyaa haddana saan ognahay waxaa ka shaqaynaya degmada baareed oo hadda mas-uuliyadda haya oo ciidanka iyo amniga sugaya ciidanka militariga ee jooga degmada maxaan ku dhahdaa daardeera insha allahu waxaana ka tashan doonaa dadka mas-uuliyiinta qaban lahaa mas-uuliyadda qaban lahaa dadka degan deegaanka odayaasha iyo dhalinyaradii iyo odamarada iyo gabdaha iyo aayaha baardeer iyo dadka mas-uuliyadda qaban lahaa ka tashan doona mas-uuliyiinta maxaan ku dhahdaa ee labada warqadood loo soo kala dhiibanaha istajiyeena dadkoodana kamid ha noqdeena insha allahu tacaala intaa ayaan ku baaqaya haddii la raalli ka noqdo guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyaan taa ka gabagabeeyanaan jireedan kulmaana kokalnimada esaasiyan ee maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu